kulan ay maanta xubnaha golaha shacabka ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa looga hadlay qodobo kala duwan waxaana ugu horeyn fadhiga lagu soo qaaday shaqaaqadii afar iyo labaatankii janaayo ka dhacday golaha baarlamaanka kaasoo la sheegay inay ku dhaawacmeen qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamanka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka maanta shir guddoominayey ayaa ka hadlay dhibaatadii ka dhalatay shaqaaqadii golaha ka dhex dhacday dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay xilligaas oo baarlamanka uu horyaalay ajando ku saabsanaa ansixinta habraaca wax kabeddelka dastuurka arrintan dhacday runtii meel xun bay naga gaartay haddana maadaama xildhibaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii xildhibaanada kale ka raaligeliyaan ay soo gorteen annagana runtii arrimo muhiima oo masiiriana horyaalaan iskuxaynta xildhibaanadan muhiim noo tahay anagu ka guddoon ahaan xataa waad ogtihiin guddoomiye ku-xigeenka maanta haddama imaan waa maaragtay walaasheen saxdii dhaawac ku gaaray waa dhaawacan tahay dada meesha ku jabay waad ogtihiin ayadoo waxaasnan ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay noo soo jeediyeen inaan isku qancinno oo arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay laakiin sideeti baarlamaan xildhibaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amid soo noqono in runtii waa ballanqaadeen ayagana guud ahaan waxaan rabaa inaan la isla ogaado walaalayaal wixii baarlamaan waajibaadkiis ahaan jiraa wadahadal iyo wanaag iyo qofkaas asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diiddo muujiyo hadlo hadduu raba xataa hadalkiisa koru qaado waa fiican tahay laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dul qaadan karo mar dambe ogaada tan maanta tii nooga dambaysay bay ahaanaysaa in maaragtay sabaaniya waan waan ku dhammayno maantana waxaan idinka codsanayaa inaan maalin walaalaheen raaligelinta ay noo soo jeeda inaan qaadanno laakiin tii nooga dambaysay bay ahaanaysaa intii laisku feero laisku dharbaaxo in haddana martay saas ku dhammayno shaqdhigan lama aadi doono wixii kale ka dambeeya tan waxaan idinka codsanaynaa ka guddoon ahaan anigoo weliba dadka dhabka ugu badanka dhacay aan nahay la gaarsiiye nahay inaan raaligelinta walaalyahan ka qaadano hawsha in noo socoto taadaysa ka codsanaya walaalayaal arrintaas ma idinka qaadanay dhinaca kale xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ku hadlayey magaca xildhibaanadii qaybta ka ahaa muranka iyo shaqaaqadii ka dhacday baarlamanka ayaa golaha ka hor sheegay inay raaligelin ka bixinayaan falkii ay sameeyeen islamarkaana aanay dib dambe u soo laaban doonin dhacdo noocan oo kale ah xildhibaanada sharafta leh siduu hadda guddoomiyaha u sheegay afar iyo labaatankii bishii janaayo wixii halkan ka dhacay laba arrimood laba ficil ayay kala ahaayeen mid waa wixii dhaliyey ee annaga inagu dhaliyey midna waxay ahayd wixii halkan ka dhacay waxaan isla garanay guddoonka wixii keenay ficilka asiga annaga inagu dhaliyey wada hadalna waa inooga furmay waxna waa inooga laaban yihiin in la saxana waxa weyan balna inooga taalla insha allahu tacaala waxaan u soo istaagay marka anoo ku hadlaya saaxiibadayda afkooda ficilkii halkan ka dhacay gacanka hadalka isu bedelay golaha weynaha ama golaha shacabku iyo ummadda soomaaliyeed ee daawanaysaba wax u qalmay indhahooda iyo dhagahoodaba inay arkaan ma ahayn inay ka raalli ahaadaan inaysan soo noqon dib dambana u dhicinna guddoomkan kala hadalnay ballankalna waa inooga taallaa aad iyo aad baad u mahadsantihin intaas kadib baarlamanka soomaaliya ayaa guda galay kadoodista ajandaha maanta la hor keenay oo ku salaysnaa arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah kaasoo ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen waxaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in mowduuca ku saabsan ka doodista arrimaha masiiriga dalka uu aada u qoto dheer yahay sidaa awgeedna guddoonka looga fadhiyo inay sharaxaan guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday inaan la siyaasadaynin ajandaha kulanka wuxuuna sheegay in guddiga joogtada ee baarlamanku ay isaga usoo gudbiyeen mowduucan islamarkaana uu ku qotomo arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka ah sidaad u jeediin ajandaha waa ka doodista arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah ayaa lagu soo qoray walaalayaal maalintii ugu dambaysay guddiga joogtada soo saarahayeen madaxweynaha dalka kama qanaac aniga ma guddoominaynin guddoomiye sacdi walaashay guddoominaysay arrinta markii la soo daray su'aalo badana aniga la weydiinayey markii dambe guddiga joogtada xubnihiis iyo guddoonkii guddoominaayey iyo habdhooraha dadkiaan isweydiinay wixii ula jeedan waxaan idhi arrintan maamul goboleeda waa la weydiinayaan xukuumadd waa la weydiinaysaa siyaasiin kasta waa la weydiinayaan maxay tahay waxay idhaahdeen waxaan ula jeednaa arrimaha masiiriga maadaama dastuurkii hws doodiis ay furan tahay in maaragtay masiiriga dalka yacni dastuurka lagu salaynayo uu yahay in maaragtay dastuurka ka doodistiisii iyo maaragtay siduu ku imaan karo wax loogu bedeli karo yacni jihaynta saasaan ula jeedna ay ugu yidhaahdeen idinkaba waa fahmi kartiin waad ogtihiin golahana golaha labada aqal oo isku jiro ayaa wax ka bedeli kara dastuurka waxaana keeni karaa waxbedelkiisii xukuumadda keeni karta hal dowlad goboleeda keeni karta hal xildhibaana keeni kara yacni waxaa keeni karaa afartan kun oo shacabka keeni kara markii soo gudubto golaha soo gaartana labada gole ayaa ansixin karaa wax ka bedeli kara ayaa ka doodi karaa dadweynaha dhegaysi xag ay u leeyihiin ra'yigood inay dhiibtaan xag ay u leeyihiin siyaasiyiinta xag ay u leeyihiin laakiin waxaan rabnaa inaanu la siyaasadaynin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho